الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo kowaad min suurati shuuraa qaala allahu tacaala wamaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuulan fayuuxiya biidnihi maa yashaa innahu caliyun xakiim وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وما كان لبشر أن يكلمه الله وما كان وما هان ضو منع سحيسه وما سح وما كان wma ahaanin libasharin bashar axad oo min albashara bay ka dhiganta an yukallimahu allahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi mooyaane dariiqulwaxyi in lagula hadlo mooyaane oo loo waxyoodo ama ilhaamba loogu keeno waxyi oo ambiyada ru'yadooda iyo waxay arkaani waa xaq sidii nebiyullaahi ibraahim u dhacay u dhacday calayhi salaam markuu yidhi innii araa fi lmanaami annii adbaxuka markaas in ilaahay bashar in ilaahay la hadlo umaba ahaanin ilaa waxyi mooyaane dariiqa mooyaane oo amase min waraa'i xijaaba xijaab gadaalki mooyaane sidii nebiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay ula hadlay oo hadalkii ilaahay uu u maqlay wa kallamahu ya wa kallama allaahu muusaa takliima min waraa'i xijaabi aw amase yursila rasuulaa rasuul ilaahay inuu diro mooyaane rasuulkaa waa malag malag ilaahay inuu diro fa yuuxiya uu waxyoodo biidnihi ilaahay idankiisa maa yashaau wuxuu doono oo waxa weeyaan idan ilaahaybow malagaasi wuxuu ku gaarsiinayaa rasuulkii kale oo basharka ahaa malag baa la soo dirayaa markaasaa sida jibriil loo soo diray oo kale waxyi baa loo soo dhiibayaa ambiyadiiba u keenayaa markaa fa yuuxiya biidnihi biamrihi maa yashaau ilaahay wuxuu doono gaarsiintiisa weeyaan saddexdaad waddo mooyaane mid kale ma leh waxyi oo ilhaam ama manaam ah in hadalkii lamidda labaad oo ah ilaahay inuu hadalkiisa ka maqashiiyo xijaab gadaalki midda saddexaad oo ah in waasido malag lasoo diro malagaasina ambiyadii u yimaado rusushii u yimaado waxyigii loo soo dhiibay soo gaarsiiyo markaa malag soo diriddaas waxa weeyaan iyana waa sidaas nebiyullaahi muusa ilaahay waa la hadlay nebiyullaahi maxamed ilaahay waa la hadlay midkaa hore laakiin ambiyadoo dhan buu u dhacaa ama dad kaloo aan ambiye ahayn oo saalixiin iyo awliya ilaahay ah ayaaba macnaha ilhaam ama manaam wax loogu sheegayaa ama lagu aragsiinayaa innahu ilaahay xakiimu wey markaa dadka aan iyagu ambiyada ahayn ilhaamka la siinayo waxaa dhici kardha waxyaalo kale inay kusoo dhexgabadaan oo shaydaanku filin kale iyo balaayo kale u daaro liannahum waxaa weeye iyagu waa hayru macsuumiin cismoon looma ballan qaadin amaa ambiyadu sidaa khilaafsanoo ilhaamkoodu waxba kuma soo dhexgeli karaan waa la xafiday iyaga innahu ilaahay xakiimun weeye caliimun weeye subxaanahu wa tacaala waka wakadalika sidaas fayuuxiya biidnihi maa yashaa ilaahay sidaas ugu waxyoonaya subxaanahu wa tacaala fayuuxiya biidnihi maa yashaa innahu ilaahay caliyun xakiim weeyaan nuskhadana marka iyadu waa waxaa iska jira daabacadaha haddee waxa weeyaan waxba islama marinaya marka inahu xakiimun caliimun boqor marka qur-aanka la socodkiisaa muhiima iyo qur-aanka xafid aqoontiisa ama xafidnaantiisa inahu ilaahay caliim inahu ilaahay subxaanahu wa tacaala caliyun ilaahay weeyaan xakiimun ilaahay weey wakadalika awxaynaa ilayka wakadalika sidaas kamaa awxaynaa ilaa kayrik nabiyullaahi maxamedow saan adiga kayrka ugu waxyoonay ee rususha kale ah ayaan awxaynaa waxyoonnay ilayka xaggaada ruuxan qur'aan baan waxyoonnay ruux oo min amrina ah qur-aanka kariimkaa weeyaan wax hadda ruuxda lagu magacaabayo waa qur-aankaa la yidhi ruuxna waxaa loogu bixinayaa waxaa ku sugan xayaatu nufuus nufuusta noloshooda ayaa qur-aankan ku sugan oo waxay kaga noolaanaysaa nufuusu min mowtiljahli jahliga mowdkiisa ayaa ay kaga noolaanayaan walidaa baa waxaa la yidhi maalik binu dinaar wuxuu dhihi jiray yaa ahla alqur'aan dadka qur-aanka ehelkiisaayow maadaa zaraca alqur'aanu fii quluubikum qur-aanku muxuu qalbigiinna ku beeray qur-aanku qalbigiinna muxuu ku beeray fa ina alqur'aana rabiicu lquluub qur-aanku waa qalbiyada rabiicoodii iyo guwoodii weeyaan kamaa ana alkayfa sida roobkuba rabiicu lardi dhulka gugiisa u yahay marka dee naftiibaa ku noolaanaysa muxuu idinku beeray ruuxan min amrina maa kunta maadan ahayn nebi allow tadrii mid og oo garanaya mal kitaabu kitaab wuxuu yahay iyo walal iimaanu iimaan qabla alwaxyi weeyaan intaan waxyiga laguu soo dejin maadan garanayn kitaab wuxuu yahay waa qur-aan wuxuu yahay iyo iimaan taa maadan garanayn laakiin waa lagu bara walaakina jacalnaahu waxaanu ka yeelnay qur-aanka kariimkaa hu oo qur-aankiiya nuuran nuur baan ka yeelnay nuurkaasoo nahdii bihi aan ku hanuuninayno man nashaau ciddaan doonno oo min cibaadinaa addoomadayada ka mid ah addoommada lagu hanuuninayaa ilaahay addoommadiisa min cibaadina waa addoommada wanaagsan ayaa lagu hanuuninaya wa innaka adiguna nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam latahdii waad hanuuninaysaa ummadda iyo dadka ilaa siraadin wadda intii ka ah siraadkaasoo mustaqiimin toosan siraadka waa midka toosan baa la yidhaahdaa mustaqiiminna waa lagu sii sifeeyo waa lagu sii bayaaniyey diin qayim ah ee mustaqiim ah oo diinul islaamka ah ayaa dadka ugu yeeraysaa ugu baaqaysaa ku hanuuninaysaa waddada keliya ilaahay laga gaari karo oo lagala xiriiri karo waa waddada nebiga calayhi salatu salaam ummaddiis marka halkaa la joogo ha meel kale qof ka gaari karaya ma jirayo wainaka ilaahay baan u markhaanti kacay wainnaka latahdii ilaa siraadi mustaqiim markaa qofka halkaa raaco oo nebiga kaga dayda hadigii iyo iimaankii iyo nuurkii iyo diinkii loo soo dhiibay qofkaasaa gaaraya waddada mustaqiimka ah wainnaka adigu latahdii ilaa siraadi mustaqiim adigu qofka sooba meeshaada ka gaar oo laga leexdo diintii ama qofkii waddadii nebiga ka leexdo waxba ku ow gaari maayo siraadillaahi waxaad ku hanuuninaysaa ilaa siraadin waddo mustaqiimin toosan siraadillaahi baa ku hanuunin ilaahay waddadiis alladii allahaasoo lahu isaga u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan taa weeyaan waa waddadaas aan qallooca lagu arag ee toosan ilaahayna waxa uu leeyahay maa fi samaawaati wamaa fi lard milkan wa khalqan wa cabiida ir iyo dhul iyo waxa dhex yaal iyo koonka oo dhan allah leh milki ahaan buu u leeyahay abuur ahaan buu u leeyahay addoommo ahaan bay u yihiin oo u leeyahay alaa baraaruge intabihu ayuhannaas dadow baraaruga oo fahma alaahoy baraaruge ilaallaahi ilaahay xaggii oo keliya intii ka ah ayaa tasiiru lumuuru arrimuuna u ahaanaya tasiiru lumuur ila allaahi laa ilaa gayrih waxda ilaahay keligiis waxdahu subxaana wa tacaala ayay tasiiru lumuuru umuurta oo dhan halkaasay u ahaanaysa ilaahay baa addoommadii marka kala saaraya bixukmihi lcaadili wa qadaa'ihi lmuqrim xukunkiisa caadilkaa iyo iyo qadihiisa yaa kala saaraya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku kala saaraya markaas wixii suuradda lagu bilaabay baa lagu khatimado waxyigii lagu bilaabay baa misna lagu soo gebagabeeyey alaa ila allaahi tasiiru lumuur marka aayaddaani waa aayad cajab badan weeyaan marka macnaheeda dhadhansatid umuur waa maxay arrimo oo dhan wax kastaaba hor iyo gadaal iyo dhex ilaahay bay u ahaanayaan wax la waayaya ma leh wax qarsoomaya ma leh halkaasaa la iskugu tegaya waa arrin weyn weeyaan alaadaani waxa weeye kelimatu tadkiratin waa kelimo wax laisku xusuusiyo ilallaahi baa tasiiru lumuur arrimaha oo dhan waa maalinka qiyaamada khalaa'iqda arrimahooda oo dhan maalinka qiyaamadu ilaahay bay u ahaanaya cid kale ooy hortegaysaa ma jidho meel shay kasta meeshau mutaystay baa ilaahayna dhigaya hadduu janno mutaystay iyo hadduu naar mutaystay wa haadaa wacdun lilmuhtadiina dadka hanuunsan yabooh iyo ballanqa cajaa'ibaa ugu sugan dadka ku hanuunsan ila siraadi lmustaqiim leanna waxaa la yidhi dadkaa toosanow arrimaha a ku toosan tihiin ilaahay bay u ahaanaysaa dadka kalena waciidun lilaalimiin kuwa daalimiintana goodi iyo hanjabaad ayaa ugu sugan abaalmarin baa meesha imaanaysa wey taasna halkaasaa la dhigay waxaa la sheegay sahl bni abiljacdi ninkii la dhihi jiray wuxuu yidhi ixtaraqa musxafun kitaab qur-aan ah oo musxaf ah baa gubtay falam yabqa kama harin ilaa qowlahu tacaala ilaahay hadalkiisaabaa kitaabkii oo dhan ka haray oo dabkii uusan cunin alaa ila allaahi tasiiru lumuur taabaa ka hadhay intii kale markii gubatay arrin kaloo dhacday hariiqa musxaf musxaf kitaab musxaf ayaa biyo ku dhacay fanmaxa kullu shayin wax kasta oo ku yaalay waa tirtirmeen oo khadiisii ah ilaa daalika kelimaddaa mooyaane alaa ila allaahi tasiiru lumuur taas mooyaane intii kale saasay noqoto marka waa sidaasoo haddee arrimahoo dhan halkaa unbay u ahaanayaan ilaahay baa la hortegayaa subxaanahu wa tacaala suuratu zukruf suuradda la yidhaahdo suuratu zukruf oo suuradda soddon iyo afraad weeye aayadaheedu waxaa wey suuraddu waa makiyatun waa qur-aanka makigaabay ka mid tahy aayadaheedu waa siddeetan iyo sagaal aayadood ku daahimaysidoo qur-aanka makigaah arrimahu ka hadli jiray iyo intii lagu yaqaanay suuraddu way ka hadlaysaa qisadii nebiyullaahi muusa way tilmaamin iyo dhex madhay ninkii fircoon ahaa ee gaalka ahaa suuratu zukruf baa la yidhaahdaa marka بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب بان كدارت كتابك المبين اي مبين كها كاس بان كدارت بالهي حروفتها مره دي لا شيغو انت بدن waxa la isku baraarujinaya quraanka ijaazkiis wal kitaab baan ku dhaartay ba ilaahay leeyahay kitaabki al mubiini البين الواضح الجلي عدا واضحها اسكم مقدي موجينيي طريقه حقا كموجينيي طريقه باذنمده مده ولا لا لو خلي ودداسا توسن جنني جلسا تاسنا واقلو عنتي نار بجلسا سلوب كان iyo waxa raacdan waxyigan ilaahay idin soo deji waa badbaadasaan koo khalqiga waxay raadinayaan wax wanaagsan iyo nolol wanaagsan iyo badbaado iyo horumar laakiin waddadii lagu gaari lahaa oo loo sheegay oo dhex taalla bay in badanoo ka mida ka boodsan yihiin oo meel kale wax ka raadinayaan markaas kale waa dhaar ilaahay baa dhaaranaya ilahay waxuu doono ku dhaaranayaa innaguse ilaahin keliyan ku dhaaran karnaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa walkitaabi baan ku dhaartay baa ilahay kitaabkii almubiin innaa annagaa jacalnaahu ka yeelnay qur-aankan kariimka ah qur'aanan qur'aan qur'aankaasoo carabiya oo carabi ah luqat alcarab baan kusoo dejin fasaaxadiisu waa dhammaystiranta balaaqadiisu waa dhammaystiranta lacallakum tacqiluuna likay tafhamuu axkaamahu saa u garataan qur-aanka hadda ka hor dadku maxay garanayeen waxba inaad wax fahantaan oo wax garataan ee markii cilmigu idin ziyaado oo wax garataan caqli yeelata kaa qur-aankii baa idiin tilmaamaya waa qur-aanan carabiya qur-aanka sharaftiisaa meesha lagugu caddaynaya wa innahu qur-aanku iyo kitaabku labaduba waa celin kara waana isku mid fii ummi lkitaabi ayuu ahaaday kitaabka asalkiisa ummi oo hooyaa macnaha asalka unba hadda looga jeedaa qur-aankanu ummulkitaab buu ku yaallaa fii ummilkitaabi buu ahaa laxulmaxfuud baa jira laxulmaxfuudka wey ladaynaa ka bedel ama ladaynaa maxfuudun waa mid la ilaaliyo o la xafiday ladaynaa annaga agtanada xaalana waa lagu ogolyahay ladaynaa xaalo ahaa khabar kale la caliyun wey waynahu fii ummilkitaabi wey ladaynaa lacaliyun weeyaan qur-aankan kariimkaa shaanigiisu midow sarreeyo khabar kale xakiimun wey waxaan o dhan waa khabarro waa xakiim qur-aankaan xakiim waa maxay duu xikmatin baaliqa ya falilaahi alxujatu albaaliqa qur-aanku waa duu xikmatin baaliqatin wa makaanatin faa'iqa qur-aanku sidaa weeyaan halkaa looxul maxfuudkaayo makaanada sare leh buu qur-aanku ahaado fadli dheer buu qur-aanku leeyahay marka qur-aanka kariimkaa luqadaas baa lagu soo dejiyey innaa jacalnaahu bimacnaa waxaanu ka yeelnay sayarnaaha daalika alkitaab qur'aanan carabiya qur-aan carabiya waa qur-aan carabiya weeyaan kitaabkaas sidaa weeyaan luqadii carabiga baa lagu soo dejiyey oo luqadaha dee midda ugu sarraysa ah ugu cajabta badan ah marka waa qur'aanan carabiya marka jacligan waan ka yeelnaydaas waxa weeyaan waa qur'aankan carabiga weeyaan jacli oo waxa la abuuray oo qur-aankaa makhluuq oo waxaas la aadayo oo halkaas ah ma aha shaqa kuma leh qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa nadribu cankum afa nadribu cankum idikra safxan an kuntum qowman musrifiin afa nadribu afa nuhmilukum mayaanu idin hallaynaynaa anatruku mayaanu ka tegaynaa afa nadribu mayaanu jeensanaynaa cankum xaggiinna ka celinaynaa addikra qur-aanka safxan jeedin iyo celin qur-aankan kariimka ah waxaa ka soo qaada qofku markuu xoolo waraabsanayo xoolaha uusan lahayn oo darka yimaada waa iska celiyaa waa iska joojiyaa markaas kuwan qur-aanka dhibsanaya afa nadribu de waxay ka dhigan tahay mayaanu ka tegaynaa inaan idin xusuusinayno oo wacdiga iyo waciidka idiin sheegayno oo amarka iyo nahyiga idiin sheegayno cankum xaggiinna addikrana waa qur-aanka safxan jeedin iyo tegid oo qur-aankii markaas idinku wacdin mayna mayaa an kuntum liajli an kuntum ina ahaateen darteed qowman qolo qoomkaasoo musrifiina musrifiine xad gudbay oo cisyaan ku fogaaday oo beeninta ku fogaaday awgeed mayaan idinkaga daynaynaa oo idinkala jeensanaynaa qur-aanka kariimka oo dikriga hadda isaga looga jeedo bal iska dhaaftaas ma jidhe waan idiin sheegaynaa waa idinku wacdinaynaa waa idiin caddaynaynaa ilaa aada xaqa u noqonaysaan oo qolaa qur-aanka diiday ama ka hor timid loo joojin maayo loo dayn maayo waa lagu soo celcelinaya saasaa lagu wadaya walidaa baa dee qur-aanku labaatan sano soo degay intii fadrada ahayd markii laga jaro labaatankaa sano uu soconayey qur-aanku soo degayay waa lagu soo celcelinaya ee la yeeli maayo la dhihi afa nadribu cankumid dikra safxan an kuntum qowma musrifiin wa kam wax badan kamtii khabaryada ahayd wa kam wax badan cadda tiro badan ayaanu marka arsalnaa mafcuulkeeda weeyaanoo in lasoo hormariya halkaan oo kale waa laga maarmaan cadad badan baan arsalnaa dirnay oo min nebiyin nebi ah fil waliina kuwii hore dhexdooda rusul badan baan dirnay ummadihii hore dhexdooda wamaa yaatiihim uma imaanin min nebiyin nebi ilaa hadduu u yimaado kaanuu waxay ahayn bihi nebigaas yastahzi-uuna kuwa ku jees-jeesa haa ayay ahaan jireen xaalkoodaa sidaa iska ahaa nebiba ma u yimid waa ku jees-jeesi jireen sidaas bay samayn jireen nebi allaale nebiga loo keeno sidaas bay ku samayn jireen jees-jeeskaasi la imaan jireen ummadaha hore weeyaan caadadoodaa sidaa ahayd baa layidhi fa ahlaknaa waanu halaagnay waanu baabi'inay weeye ashadda qowman qoom iska soo qadaro qoomkaasoo ashadda ka darnaan badan minhum kuwaan gaalada hadda joogta badshan xagga awoodda iyo qabashada kuwaan kuwo ka xoog badan gaalada maka markaa joogtay kuwa la midka ah kuwaasaanu halaagin wamadoo waxaana tegey oo qur-aanka meelo badan lagu soo maray mahalul awaliina kuwii hore mahalkoodii iyo tusaalahoodii sidii loo galay iyo sidii loo halaagay iyo waxay sameeyeen iyo wixii ku dhacay waxaas waa la soo maray wey wamadaa maalu lwaliin ayaa tegay macnaha qur-aankaa lagu tilmaamay qolooyinkaas sidii loo galay iyo sidii loo baabi'iyey waa laynoo sheegay fakhtalafa alaxzaabu min beynihim fawaylu liladiina dalamuu min cadaabi yowmin aliim ama sunat allahi alatii qad khalat fii cibaadih sidaas baa loo galay wamadaa maalu lwaliin saas baa iyaga loo baabi'ey kuwa hore maalkoodii iyo tusaalahoodiina waa tegay baa lihi walain sa'altum haddaa weydiis man kumaa khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo walarda ardooyinka yaa abuuray haddii la yidhaahdo layaquulunna yihaahdeen oo yihahden waxay odhanayaan khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu allihii casiiska aha alcaliimu ee caliimka khalqigiisa ku ogaalka badnaa alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka alarda ardada mahdan ama mihaadan mahdan gogol idinka yeelay ee aayad kalena firaashan baa laydinka yeelay baa ee sida gogashii oo kale waa lagu seegi karaa waa lagu seexan karaa waa lagu fadhiisan karaa dhulka saasaa laynoo ka dhig wa jacala yeelay lakum idinka fiihaa xaalay ahaatay yaa subulan wadooyin waaye ardada dhexdeeda xaalay tahay allaha wadooyin idiin sameeyey waddo la qaadaa jira meel wadaaba haddii la safraya haddii meel la aadaya la maraya buuro silsiladoo isku xihan lagama dhigin boholo aan laga tilaabsan karin lagama dhigin lacallakum waxaa mudantiin tahtaduuna likay tahtaduu saa u hanuunta waladii allahaasoo horay kusii cadaf nazala dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maaan biyo biqadarinna ku dejiyey jaari majurkan waxaa ku xihaysaa nazala biqadarin allaha kusoo dejiyey biyaha qorshe iyo qadar wasan macluuma qadar la yaqaan dhibco tirsan baa la soo dejinaya fa ansharnaa waa noolaynay bihi maagaas beldatan magaalo oo meytan dhimatay dhul dhintay unbaa looga jeedaa beldatan waa ardan meytatan dhul dhimaad ah ee bilaanabaadee qaawan baan ku noolayn kadaalika sidaasaana tukhrajuuna idinkana laydin soo saarayaa dhul dhintay soo wax lagama soo saarin bacdiga saa u deliishadaba idinkana saasaa qubuuraha laydinka soo saaraya tanaaba ujeedaanba waladii allaha soo khalaqa abuuray alaswaaja aswaajta iyo lamaanayaasha iyo asnaafta kullahaa dhammaanteed wax allaali xayawaan jira iyo wixii nabaad jira allaha abuuray dhammaan markaasay noocye weeyaan waa isqaabqaabilayaan macaan iyo dhanaan wax cad iyo wax madow mid lab iyo mid dhadig oo wajacala yeelay lakum idinka min alfulki xaalow ka ahaaday doonyaha xaggooda iyo walancaamin nicmoolayda xaggeeda xaalow ka ahaaday maa tarkabuuna idin yeelay wajcal yeelay lakum idinka maa tarkabuuna min alfulkiya walancaami xaalow ka ahaaday idin yeelay maa tarkabuuna waxaad kortaan ee aad raacdaan markaad safraysaan ilaahay baa idiin leyliyey waa la raranayaa markii la rabana waa la qalanayaa litastawuu inaad ku sugnaataan calaa duhuurihi kaas markuubkaa dhabaradiisa ama doon ha noqoto ama geel ha noqdo uma dabadeedna tadkuru aa xustaan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa ida stawaytum markaa ku dul sugnaataan calayhi dushiisa ilaahay aa nicmadiisa ku shukridaan qalbiga kaga shukridaan oo wataquuluu aad dhahdaan subxaana waxaa hufan alladii allah sakhara lanaa noo sakhiray haadaa kan markuubka aan raacayno walxal maa kunnaa aanan ahaanin lahu isaga muqriniina mudiiqiina kuwa kara ama awooda jumladaa iska xaali walxaal maa kunnaa lahu muqriniin jumladoo dhan wamaa kunnaa lahu muqriniina walxaal maa kunnaa lahu muqriniin aanan ahaanin kuwa kara oo awooda haddaan ilaahay noo sakhiren daabadan noocay tahayba birahan la wada xataa haddaan ilaahay kuu sakhiren birtaan yaraya inta aad meel loo riixo arigii iska soconayo ama markabka ama doonta haddaan ilaahay sakhirin wax dilindilayn kara iyo wax wadi kara ma jiraan xoolihiina sidoo kale wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun walxaal innaa anaguna ilaa rabbinaa rabbigana intii ka alla munqalibuuna aan nahay kuwa u gadoomahaya bacda almowt halkaasaanu u gadoomaynaa waxaa la isxusuusinayaa safarku khataro iska leey safarna haddee safar rismiga jiro adduunkaba laga safrayo aakhire la tegayo markaasaa kaa dambaa la isisiiba xusuusinayaa ee safar qof safrayna dee waa ina waa safar oo waxa weeyaan sidaan buu dhahayaa wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun sidaas sidaas weeyaan wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun marka waxyaalahan gaadiidkaayo ilaahay sakhiray oo la raacayo waa tiro badan yihi geelii iyo fardihii iyo baqashii iyo dameerihii waxaasaa ka mid a wa minmaa sayajiddu waxaa cusboonaanayo min wasaa'il muwaasalaat waxyaalaha maanta dib ka imaanaya lagu xiriira ah iyo waxyaalaha wax lagu raro baran wa baxran bad iyo biriba waxaa la raacay waxaas baa ka mid ah oo ilaahay sakhirada ummaddan u fududeeyey oo u siiyey oo maxay ah aayad kalaa lagu sheegay suurat naxli wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuhaa waziinatan wayakluqu maa laa taclamuun wix kasta oo imaada halkaasi soo gelaya min albaakhira wاdaa'ira wاsayaara gaariyaasha diyaaradihii wixii badda dhex gooshayey waxaasoo dhan baa ka mid waxaasoo dhan waa nicam ilaahi subxaanahu wa tacaala alqigiisa ugu talagalay marka markii daabadda la raaco waaba akhrisanaysaa subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun ayaa la dhahayaa allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar saddex jir laa ilaaha ila allah saddex jir waxay dhaheen culimmadu doonta haddii la raacayo ama diyaaradda ama gaariga iyo waxyaalaha la midka ah bismi illaahi majraaha mursaha ina rabbii lagafuuru raxiim wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi aayaddaas waa la sheegay iyadana marka laga digayo allaahuma anzilna munzalan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin qisatu nuux baa laga qaadanaya iyana sidaas in la yidhaahdo arrimahaasoo dhan baa ka mid a marka doonyihii iyaga markii la dee la fuulayay waaba tanba bismi illaahidaas nicmooleydiina subxaana aladii sakhara lanaa haada markii la degayana rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin de kulli waaba laynoo sheegayba waayo subxaana aladiina kulli waaba akhrisan ka dha adkaartaas baa la akhrisanaya markaa qofkii adkaarta mar haddoo akhriso waa qof xirsi xiranoo adkaartiisa akhrisayo dadaalay kaas weeyaan darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab